yaasiin kusoo dhawow bal arintan maxaa kugu dhaliyey af soomaaliga maaragta inaad dadka isu soo aruurisid bismillahi raxmaan raxiim mahadsanid xasan waxaa nagu- igu dhaliyay in aan dadka isu soo ururiyo waxaan arkay baahida haysata een, soomaalida sida luqada soomaalida u baaba-ayso sida dhallinyarada af soomaalia uga hadlin sida ilmaha soomaalida aysan een, manhajka waxbarashada dugsiga sare ayna u gaarin inay luqada soomaaliga ay noqoto luqo lagu maaragtay een, een, lagu daro sida soomaalida usoo korayso iyo luqadeeda u baaba-ayso iyo sida macnaha een, adduunku maaragtay maanta ku xisaabtamayo in dadka soomaalida in ay baaba-ayso waxa la yidhaahdo maaragtay een, een, jinsiyadooda iyo dhalashadooda iyo dhaqankooda inuu ku baaba-ayo luqadu waxaan arkay in luqada aada iyo aada muhiim ugu tahay da-yarta iyo dadka waaweyn gaar ahaan qorista iyo akhriska iyo dhaqanka ilaalintiisa waxaan arkay in arintaasi baahi badan loo qabo meelo badan oo adduunkana horumar laga gaari oo laga sameeyey laakiin annaga haddaan nahay reer melbourne australia degan aan aada u dambayno run ahaantii weliba waxaa igu dhaliyay markii aan dhowr dhowr goor booqday magaalada adelaide oo aan arkay jaariyad soomaaliyeed oo yar oo tiro yar oo een, iyagu me- meel fiican ka gaaray oo arday yar iyagoo haysta haddana gobolkaas ka gaaray in ilmahooda waxbarashada ku ku daraan manhajka meel fiican ay gaadsiiyaan sanadka labayo tobankana oo yarto alifka markii lagaa- la gaarana ay sh- shahaadada dugsi sare u qaa- ee ku galaan dabeedna kor u qaado afrejka waxbarashada ee hadhowto jaamacadda lagu geliyo taas waxyaabahaas oo dhan markaan arkay ayaan waxaan een, doorbiday iyadoo aan ognahay in dowladda australia ay weliba wasaaradda waxbarashada ay ku bixiso luqada soomaaliga kharashaad oo ay ilmaha soomaalida ay maaragtay ay- ay mar walba luqada laga caawiyo oo dowladdu ay bixiso haddana waxaan arkay in aan dowladdu fanka ay ku bixinayso aan sidii raba looga faa'iidaysan iyadoo wadanka kan uu yahay wadan multicultural ah oo multiculturalada ay tahay in qof walba uu dhaqankiisa haysto oo wadanta sh- ay dowladda australia ka leedahay ay tahay in qof walba isagoo dhaqankiisii haysta uu haddana australia ka mid noqdo mujtamaca weyn australia oo ah mujtamaca dhaqamada badan marka innaga dhaqankeeniina waa ka tagnay dhaqanka kalena ma gaarayno waxay arrintaas ila muuqatay inay ku imaanayso in meel break ama ma- maaragtay gaab ilmaha soomaalida ay ku dhumi karaan oo ay ku xumaan karaan inuu halkaa ku jiro taas ayaa gu dhalisay waa garta caawada marka dad badan baa isu yimid dad badan baa isu keenteen maxaa looga hadlay maxaase eh, suuroobay Ee, waxaa caawa aada iyo aada looga hadlay baahida een, af soomaaliya loo qabo iyo sida ay ay muhiim u tahay in arrintaas jirto sida looga soo qayb galay oo dadka dugsiyada hayay oo af soomaaliya dhigayay ama macalimiinta ahaa ama xaafadaha kala duwan ku yimid soo loo loo daneeyay aada iyo aad ba u fiicnayd dadkii aan filaynay badankood waa i- oo ay yimaadeen rur ahaantii waxaana kasoo baxay caawa een, natiijo wanaagsan oo ah in halkan lagu dhisay guddi guddigaasi oo loo xilsaaray inay si arrintaa hore ugu marin lahaayeen oo manhaj u diyaarin lahaayeen oo manhaj la ict- isku ictiraafsan yahay oo la isku waafaqsan yahay oo dugsiyadoodhan isticmaalaan dowladda australia ee wasaaradda waxbarashada ee gobolka victoria in loo gudbiyo dabeedna arrintaas loo helo ee, barnaamijkii lu- lagu hirgelin lahaa guddaas ayaan hawsha ka shaqeyn guddaasaa lasoo- lasoo lasoo saaray run ahaantii natiijadii ugu fiicneed aan caawa gaarin taas ahayd oo ujeedda aan ka lahayn Een, waxaan rajeynayaa in guddigaasi ay dhowaan is arki doonaan dabeedna arrintaa hor u wada doonaan dad muddo badan waddanka hor u joogaa yimid oo muddo fara badan een, soddon iyo shan sano deganaa iyo dad dhowaan yimid wixii oo dhan waa la isu yimid iftiin fiican baa ka bixin bilow fiican bay ahayd runaantii waxaan een, u arkaa inuu yahay caawa kulan lagu guulaystay